بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حشرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkan waa casharka boqol afartan iyo sagaal waxaynu ku sharaxaynaa su-aasha boqol iyo shan iyo toban weli waxaynu ku dhex jirnaa ruknigii shanaad oo ahaa aliimaanu bilyowmi alaakhir wamaa yadkhulu fiihi waxyaalihii soo gudagelayabu inoo tirinayay waxa uu xashirgii baynu ka soo baxnay su-aashan marka boqol iyo shan iyo toban wuxuu yidhi shiikhu eh, kayfa sifatul eh, م- موقف يوم القيامة معناها في الكتاب من الكتاب صفة الموقف qaabka qiyaamaha loo istaagayo xashirkiibana kasoo hadalna la soo aruurinayo maalin marka dheer oo la taagnaanaya baa jirta qiyaamaha waina yowman cinda rabbika ka alfa sanati mima tacuduun maalin aad u dheer oo la taagnaanayo oo qoraxda la soo dhoweynayo oo dhibaato badan baa jidha maalintaa marka banka qiyaame la taagan yahay mowqifkaasi iyo qaabka loo istaagayo waa qaabkee oo kitaabka aayadaha kusoo arooray buu tilmaamayaa shan aayadood buu soo qaadanayaa haddana su-aasha kale u gudbayaa min asunna waxa uu yidhi jawaabta aayaduhu waa badan yihiin buu yidhi aayado badan baa ku soo arooray minhaa qowluhu tacaala markuu fi suurati ibraahim allah lahaa walaa taxsabana allaha gaafilan cama yacmalu addaalimuun inamaa yuakhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar muhdiciina muqnicii ru'uusihim laa yartaddu ilayhim darfuhum wa afidatuhum hawaa ha u malaynin baa la yidhi walaa taxsabana allaha gaafilan ha u malaynin ay nebi maxamedow ama ayuhal mukhaadib qof walboo lala hadlayo ha u malaynin qofii ou muslimka ahi allah subxaana wa tacaala gaafilan mid moog inuu yahay camaa yacmalu daalimuun ay alkafara gaalada waxa ay samaynayaan gaalada gaaloobay iyo kuwa xumaanta samaynaya waxa ay samaynayaan ilaahay inuusan war u hayn ha u malayn oo waxaa dhici karta qofka muslimka inuu is yidhaahdo oo gaaladii waa kan adduunkii maanta wax walba horumar bay ka sameeyeen ilaa hadda ay leeyihiin samadaan u guurayna oo waxa weeye dayaxa iyo halkaa ayaan degayna ay leeyihiin barwaaqay ku jiraan adduun dhaqaale wax walba caafimaad wax walba horumar bay ka gaareen marka qofka muslimkaa inuu maskaxdiisa taasoo kala fiiriya maaha taasaa lainooga digayaa sababtu waxa weeye adduunku wax qiimaa male oo axaadiid baa ku sugnaatay hadday adduunyadu ilaahay agtii la sinaan lahayd oo wasnigeedu noqon lahaa garab kaneeco inuuna gaalba waxba ka siiyeen marka adduunyo waa daaru imtixaan maaha daaru baqaa waa meel laga tegayo marka sidaa daraaddeed ha u malaynin allaah waa og yahay xadiid kaleu nebigu ku yidhi in allaha la yumlii lidaalim ilaahay waa u sugaa qofka daalimka ah waa loo kaadiyaa aa wa kam min qaryatin amlaytu lahaa wahiya daalima marka iyagoo daalimiina loo kaadinayaa oo loo seeta dheeraynaya istidraaj baa la yidhaahdaa ha sanastadriju min xaytu laa yaclamuun oo kale waa marka walaa taxsabana allaha gaafilan cama yacmalu daalimuun inamaa nuakhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi labsaar waxaanu ugu dibdhigaynaa arrinkooda liyowmin maalin tashkhasu ay taagmayso fiihi alabsaar aragtidu ay taagmayso indhihiioo dhan ay taagmayaan oo qofku uuna libiqsanayn inta cabsidu ka badato iyo walwalku indhuhu taagmayaan muhdiciina ay musriciina sida ay ku fasireen culummadu muhdiciina iyagoo degdegaya muhdiciina muqnicii ru'uusihim iyagoo ay raaficii ru'uusihim biyo cabdullahi ibn cabaas iyo mujaahid iyo waxa weye iyagoo madaxa kor u taagaya muhdiciina muqnicii ru'uusihim iyagoo madaxa kor u taagaya ayay degdegayaan marka muhdiciina waa musriciina waa sida aayad horeo kale muhdiciina ila daaci marka musriciina weeye waxa weeye marka ay qabuuraha ka soo baxayaan oo lasoo degdegayo kala waaye oo waxa weeye meesha looga dhawaaqay baa loo degdegaya marka muhdiciina muqnicii ru'uusihim ay raafici ru'uusihim muqnicii waxay ku fasira cumadu raafici iyagoo kor u qaadaya madaxa oo taagayo aragtidooda meel shisha fiirinaya bal waxa meesha ka socda eegaya raafici ru'uusihim laa yartaddu ilayhim darfuhum araggoodii uma soo noqonayo qofka cabsidiibaa inta ka badata maba libiqsanayo oo indhihiibaa togmaya markaasuu halkaa eegayaa iyo waxa dhibaatada meesha iyo jahanamo arkayaa marka cabsi iyo welwel ayaa dhibaatadaasa dhacay raafici ru'uusihim muhdiciina muqnici ru'uusihim laa yartadu ilayhim darfuhum wa afidatuhum hawaa quluubtoodiina waa hawaa weeye oo waxa weeye eber ayay quluubtii baxaysaa oo waxa weeye quluubtii waxay noqonaysaa eber welwel iyo cabsi baa dilaysa markaasay sida aayadad baynu arki doonno dhuunta soo istaagaysa alaa maalin khatara marka waa ahwaalu lqiyaama maalintaa waa maalin cabsi badan marka maalintaasaa laga abaalmarinayaa weye waxay samaynayaan meesha aan dadkii mu'miniinta ah cabsanaynin oo welwelaynin iyagu maalintaa dhibaatadaas ayaa haysata aayadda labaad waxa uu yidhi shiikhu uu deliishaday qowluhu tacaala yowma yaquumu alruuxu waalmalaa'ikatu safa laa yatakallamuuna ilaa man adina lahu araxmaanu wa qaala sawaaba fi suurati naba ama cama sidii loo yaqaan yowma yaquumu alruuxu alruux ee jibriil calayhi assalaam oo qur-aanka alruux inta mar walba waxaa lagu fasiraa jibriil laakiin culummada qaar oo aqwaal kale ku fasirana waa jiraan yowma yaquumu ruuxu maalinta uu jibriil istaagayo waalmalaa'ikatu malaa'igtiina istaagayaan safan iyagoo safan yowma yaquumu ruuxu walmalaaikatu safa ee dadkii oo dhanna meeshay taagan yihiin waa lasoo xashriyey malaa'igtii baa ku hareeraysan laa yatakallamuuna cid hadlaysa oo makhluuqa ma jirto waa la aaminsan yahay ilaa man adina lahu raxmaanu qof allaah u idma inuu hadla mooye qof kale ma hadli karo wa qaala sawaaba markuu hadlayna markaa erey sawaab ah ku hadlay oo xaq ah oo ilaahay uu u idmay ku hadla maahee sida nebi maxamed oo kale calayhi salaatu salaam markuu shafaaco qaadayo oo ilaahay baryayo oo sida loo aaminsanyayo loo baqayo uu nebi maxamed ilaah uu shafaaco qaadayo uu shafaaco qaadayo ilaahay baryayo idan laa yatakallamuuna malaa'ig baan hadlayn dad baan hadlayn qof isdhaqaajinayaan jirin ilaa man adina lahu raxmaanu wa qaala sawaaba qowl sawaaba ku hadlay maahee qof kale oo maalintaa hadlaya ma jiro aayadda saddexaad oo shiikhu deliisha aayaddaasna waxay kutusaysaa mowqifu alqiyaama sida loo taagan yahay dhibaatada iyo cabsida ayay ku tusaysaa in hadda loo sii shaqaystaa la rabaa wa qaala tacaala aayadda saddexaad waxa uu yidhi wa andirhum yowma alaasifati id alquluubu lada alxanaajiri kaadimiin wa andirhum u dig oo dadkii ugu dig yowma alaasifati maalinta alaasifa waa ismu min asnaam alqiyaama wey soo dhowaatay asifati alaasifa aayad kale ilaahay ku yiri marka wa andirhum yowma alaasifa id ilquluubu lada alxanaajiri kaadimiin marka ay quluubtu soo istaagayaan oo imaanayaan lada alxanaajiri kalxama meeshaa dhuunta ay quluubtii imaanayaan inta booskoodii ka soo kacaan kaadimiina ay macnaha ay cabsi iyo baqdin ay ka buuxdo kadmulkayd ay carada iyo baqdinta iyo waxa cabsida ay cabsanayaan ayay qarinayaan oo waxa weeye celinayaan kaadimiina maa lildaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yudaac ayuu yidhi allah subxaana wa tacaala uma sugnaanin maalintaas kuwii dhaalimiinta ahaa xamiim uma sugnaanin walaa shafiic shaafic oo waxa u shafaaco qaadana maalintaa ma haystaan idan haddii aan xamiim u shafaac aan waxa weeye mid xamiim waa qof ku jecel oo waxa weeye wanaagsan oo waxa weeye kaa naxaya ma jiro mid kuu shafaaco qaadayana ma jiro idan marka maalintaasi waa maalin aad iyo aad cajiib u ah maalintaa marka dheerarkeeda iyo sida mowqifkeedu u dheer yahay waa maalin cajiiba wa oo aayadda dambe ayuu shiikhu ku tilmaamayaa waxaa ka horreysa aayadda tacriju almalaa'ikatu waaruuxu fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana markaa aruux oo malku jibriila iyo malaa'igtii baa ilaahay xaggii u kora baa leyi fii yowmin maalin haddii marka yowm alqiyaama lagu fasiro miqdaaruhu wuxuu noqday khamsiina alfa sana kun kun waxa weeye khamsiina konton kun oo sano alfa sana ayuu noqday haddii laakiin culummadu waxay iswaafajiyaan aayaddan iyo aayadda kale wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanati mima tacuduun marka waxay u badan yihin culummadu ay macnaha hadda malaa'igta aayaddan hadda khamsiina alfa sana inay tahay adduunka oo malaa'igtaa marna soo degaysa marna koraysa oo haddii samadaa aynu aadno konton kun oo sano ayaynu u socon lahayn siday axaadiistu ishaareen laakiin maalinta qiyaame oo maxsharku waa aayaddaa kale wa ina yowman cinda rabbika ka alfa sanati mima tacuduun aayaddaasaa ku habboonayd inuu shiikhu keeno laakiin hadda wuxuu u wataa maalintaa qiyaame in lagu fasiray culamada qaar ku fasirayna waa jiraan calaa kulli xaal marka maalintaas khatarta ah baa dambaysa oo allah subxaana wa tacaala uu aad iyo aad inooga digay oo maalintaa khatarta ah marka qof walba oo muslima waxaa la rabaa inuu maalintaas u shaqaysto waa asifat al aasifa waa maalintaa khatarta ah oo waxa weeye khatarta ah weye marka maalintaasaa la isaga digaya aayadda shanaad oo shiikhu daliishaday waxay tahay qowluhu tacaalaa sanafruqu lakum ayuha athaqalaan waxaa ka horreysay allah subxaana wa tacaala fi suurati araxmaan allah kula yowmin huwa fii sha'nin fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaan sanafruqu lakum ayuha athaqalaan maalin walba allah subxaana wa tacaala waxa weeye wuxuunbuu abuurayaa waxbaa dhimanaya waxbaa maaragtay maamulkaa iyo tadbiirkaasuu ku jiraa laakiin allah waxa uu yidhi sanafruqu lakum ay xisaabtiinna iyo maalinta qiyaame iyo sida laydin xisaabinayo waa idiinsoo firaaqoobaynaa marka waxay yidhahdeen culummadu sida cabdullahi ibnu cabbaas iyo culummo badan ay tilmaameen qataata iyo macnaa allah subxaana wa tacaala wax mashquuliya ma jiraan wax walba waa kun fayakun laakiin waa tahdiid waa macnaha innagaa layna leeyahay war hadda naftiinna sii xisaabiya maalin xisaaboo khataraa dambayse haa maalin dambe waa tahdiid marka inagu hadda waa isticmaalaa ilmaha iyo waan kuu soo firaaqoobaya waa nooc tahdiida marka marka sanafruqu lakum ayuha thaqalaan waa aljinni walinsi labada la cusleeyo takaaliifta la saaray weeye wa khayraha min al aayaat buu yidhi shiikhu iyo waxa weeye aayado badan oo kaleba way sheegayaan mowqifkaas in maalinta qiyaame la taagnaanayo axaadiidta ayaana aad waadixinaysa oo inoo soo wadaa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin